runtii abaarta si ay u saamaysay deegaanka maxaan ku dhahdaayey gaar ahaan degmooyinka ay hoos tuulooyinka ay hoos yimaadeen degmada lukhaya waa mid aada u ba-an tuulada runtii waa laga tegayoo dadku xaggaabay u teg way ka qaxeen runtii abaartu waa mid aada u daran oo dadka xoog dad iyo dunyaba aada u saamaysay kolley dowladaha waxaan lagaga baanyaa bahaylaha gargaarka in ay kolley soo gargaaraan walaalayaal dhulka abaar foolxun baa ka dhacday degmada luqaya inta hoos imanaysa abaar foolxun baa ka dhacday abaartii dadkaaba iyada ciribta ku haysaaba cudur baa u dheer xoolaha oo dhammeeya maxaa ahayey dadka ilaah baa gargaar leh inay ay gargaar noo keenaan ayaan ka codsanaynaa marka waxa weyn abaartii dadkaba ayaaba ciribtan ugu haysaba ninkii alla gaadhsiiyo
waxa weeye walaalayaal halkan aan joognay waa tuuladii beeye garaaca ayaan joognaa nabad ilaahay baan qabnaa abaar baa ka jirta waddanka waddanka abaar adag ayaa ka jirta dad iyo diirba way saamaysay aad bay u adag tahay ka dhacay bishaa aan joogno bisheedii baa ugu dambaysay kal hore roob sanadkaa dhan cirkama tiixin kulley de wakhtigaa dheer bay abaartu soo haysataa aad bay xooluhu u liitaan dee ciddii ku noolaydna way la liidataa ow
biyuhu way nagu xadhaar yihiin iyagana biyo xadhaaroo dadku maantida iyo dumarka uurkalaheedii ay aada ugu dhib qabaan baa naga haysta abaartuna taa aadkay adag weeyaan markaa gurmad dee wixii naga soo gaadhayo ayaan u baahan nahay maanta waxaa jira abaarooyin baa jira ka dhacay xeebta ilaa gaarsa ilaa lugaya dhugkaasoo dhan abaar xoog lah ka dhacday